khilaafahoo mooshin ku saabsan oo guddoonka u yaalahay ma jiro cidii isku soo xariirisa oo ayadu aragti dee ama mooshinka kasoo horjeeday ama si gaara cid ula hadasho ay jirto anigu kama hadlayo laakiin wax khuseeya ma aha mooshinkan sagaashan iyo laba xildhibaana keentay oo golaha shacabka ka tirsan gudoomiyaha baarlamaankana way u dhiibeen waa laga rasiif garoysa sharciga oo qaanuunka dalka waafaqsan baa looga qabta wixii intaas ka dambeeya waa inay tagtaa markay baarlamaanka tagtaa gudoomiye ku-xigeenadu ra'yi ka yeelan karaan sida xildhibaanada kale ay ra'yigu yeelanayaan gudoomiye ku-xigeena awood ma laha inta gudoomiye uu joogo oo uu sharcigii isagu ku taagan yahay xayi uu yahay oo uu shaqayn karo inta uu joogo gudoomiye ku-xigeenadu awood iyo baawer ma ay lahan laakiin dee protocolaa jira iska ixtiraamaa jira kula dee kulanka maanta waxaan u malaynayaa inuu hadafkiisu ahaa war maxaa idinka khaldan oo adinku maaragtay aad dagaalkan iugu jirtaan inuu yahay baan u malaynaya in laga wada hadlaayay inay iska arkeen guddoonka haba yaraatee saamayn lama lahaa mooshinkii ay xildhibaanadu geeyeen wax saamayn oo haba yaraatee ula leeyaha ma jirto le-anna mooshinkaasi xildhibaanaa geeyey saamaynna lama lahaa guddoonka gudoomiyuusan khuseynin ku-xigeenaduusan khuseynin kaliya waxa uu ka khuseeya waxa weeyaan gelinta baarlamaanka inay geeyaan oo ajandeeyaan oo maalin u yeelaan waaye taana guddiga joogtada oo dhan bay ka go-da ee xataa guddoomiye ku-xigeenada kama go-do maanta waxa ay ka hadleen marka haba yaraatee guddoomiyuhuna lama usan soo qaadin arrintaas guddoomiye ku-xigeenaduna kama aynan hadin moosinku ajandihii maanta kulankoodii loogama niqaa